inagoo hadda soo gaadhnay guntii gebagabadii barnaamijkii gaarka ahaa ee aanu maanta ku wareysanaynay xubno sarsare oo ka tirsan jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeniya oo nlf haddana waxaan rabaa inaan maag kusoo dhaweeyo safiye iyo xidhgal si ay noogu soo gunaanadaan in waraysigaa dheer ee shacabka iyo maamulka iyo wariyaashuba ay la yeesheen maxamed rashiid sheekh cabdullaahi iyo xubnaha sarsare ee onlf safiya marka hore kusoo dhawow insha allah ha asalaamu calaykum ha walaale waxba kuma dareen badan laakiin waxaan ku dari lahaa mataqaanaa inta hadalka maxamed rashiid baa muhiimadiisa soo koobay laakiin nasiib darada ummadda soomaaliyeed ku dhacday oo psychologicaly maaragtay internal opres waxaa afka qalaad lagu dhaho ama qofku inuu mataqaanaa dulmiga qaayibo oo etoobiya gaarsiisay ayaa waxay dhacaysaa in wax alla wixii oo nlf la xiriiraba cillad laga raadsho laakiin istraatijiga oo nlf ay ku socoto waa calaamadihii halgamada guuleystay ummadda soomaaliyeedna waxaan dhihi lahaa walaalayaalow maanta cadowgayagii meeshii ugu hooseyso mareysaa aan iskarabsano intaasa kusoo koobilahaa waa waayahay bismillahi raxmaan raxiim waa xirgal magacayga waa cabdinaasir waxaa dhameeyey guddoomiyaha doctor maxamed rashiid iyo professor safiya wax kale oan ku darayaa ma jiro laba kelmadood oo dardaaran odayga inuu kaga baxaan jeclo ah haddii loo sii baahdo kolka u dambaysa laakiin su-aashii khaalid baan rabaa inaan kabay ahayd yacni oromadii oo dadka xaaqaysa iyo axmaaradii oo cadowtinimadeeda iyo dhibaatadii hore inoogu geysatay adogeydeen baad alayn isla tihiin yacni hadalkaasi waxa weeye waa hadalkii yacni barabagandadii aynu muxuu ahay laynoo isticmaalahaye wey oromo way dhiban tahay dad badan oo wax ka dhibahaya dadka dhibanna way leedahay sida inaguba aynu u dhibannahay dad wax ka dhibahayana aynu u leenahay sida soomaalida laftigeedana soomaali way dhiban tahay wayna la burbursan tahay haddana waxa ay ka kiciladahay waa dad soomaaliyeed oo la isticmaalahayo oo meel walba waxay ku yeelatay jawaasiis iyo shaqaale iyo hay-ado magaca wax wata iyo ganacsato dad magacooda wata iyo dad odayaal wata iyo ciidamo ay leedahay meel walba yani waad ogtihiin hadda maanta muxuu ahaa waad arkayseen garawe yacni waxaa dhex fadhiya muxuu ahaa qusul baa dhex fadhiya aan la-aantii wax tallaaba la qaadi karin hargeysa doorashadii ugu dambeysay waad arkayseen way iska sii diyaarsaneed qofkii helahayay codkii shacabka iyo raggii muxuu ahaa wax dooranhaya wixii ku dhacay waad arkayseen nin baa halkaa fadhiya tasfaaya la yidhahdo qolo walba mid baa dhex fadhiya kolka xaalku horta waa taa weeye waxaa marka barabagandadooda inaynu u jecno maaha taariikhda kolka axmaare iyo tigree abasiin yaa laisku yidhaahdaa doctor maxamed rashiid baa taarikhda geeska africa gaar ahaan etoobiya weliba ku takhasusay waa abasiin yaa laisku yidhahdaa qoyska dad foreynara wey oo meshaa iyo yaman ka yimid innagana kushiti baa laisku yidhahdaa dadkeena canfarta iyo soomaalida iyo oromada iyo sidaamada iyo ilaa iyo muxuu ahaayey yacni afrikadan dhexe oo dhan iyo geeska africa waa isku hal qolo wey waa dadka asal ahaan meesha ulahaa wey kolka taariikhda tigreega kun goor bay ka xun tahay taariikhda axmaarada tigreeg waa nimankii kabcada galay wey nimankaa midaha ka dhashay wey xaggee kolka muxuu ahaayey yacni waxa tigreeguna uunan dhibka lahayn waxaba laga dhaadhiciyo qoys soomaaliya inuu yahay tigreeg hadda niman yani aqoon-yahani waa dhaweyd waxay sameeyaan maad ay soomaalidii oo koonaha badda joogta casiya badda madow iyo tigre oo waqooyiga etoobiya jooga fallaadhantay saa muxuu ahaay sida qaarta roobta isu waxeeye ay dheheen yani maaragtay labadaasa yani soomaalida bay isticmaalaysaa tigrew eriteriya col la tahay masarbe col la tahay muxuu ahaayey sood sudan bay isku dhaceen ood ogtihiin qowmiyadihii etoobiya o dhan bay isku dhaceen cidayna kenya dad hadlaysay qolaayna soomaaliya qabsatay cidayna isku dhicin ma jiro laakiin soomaalidii baa u dawacday soomaalidii baa isdhiibtay soomaalidii baa han beeshay dad hanla yay naga dhex urursatay oon hawe lahayn oon han lahayn oo jawaasiis iyo dilaalina marka sidii qoys soomaali ayada tigreegu yihiin twenty four seven wax waxa loogu doodahaya tigree axmaarana looga carari oo la bahdilay oo dhammaatay yacni wikileaks bay ku jirtaa waad ogtihiin riboortkii maraykankay ku jirtay waxaa la yidhi laba milyan iyo toddoba boqol oo kun yay minus tahay nineteen ninety one rejiimkan kolkuu qabsaday axmaara tirada ahayd yay minus noqotay meesha bini aadamku koro ee iyaga tigreega ah ay laba milyan ka yaraayeen haddana ay lix milyan usii ordahayaan ay qorteen laba laba milyan iyo yani iyo toddoba boqol oo kun yay minus tahay janasaydkaasaa ku dhacay waxa ku dhacay inaga naguma dhicin nin kasta oo taajir ah iyo nin kasta oo professor oo jaamacaddiga haya iyo nin kasta oo generaal ahaa iyo nin kasta oo wax ku ool ahaa iyo nin kasta oo taariikhayste ah gurigiisa hoostiisa ku aasaya belief or not soomaaliya oo axmaaro nin walba gurigiisa hoostiisa ku aasaya carruurtiisina waa la qaxiyey gabar yaro foodla tigraa iyo nin tigraana guriga fadhiya kolkaasaad axmaaro iyo axmaaro iyo axmaaro idin ku haystaan war axmaaro ooma doodayno garabna kama dayayno annagaa rabna inaan gacanta soo qabsanno oo cadowganaga maadaamu xitaa jamhuuriyaddanadii soomaaliya iyo dadkanagii qayb ka midaba naga qabsaday inaan u dabamarno oo muxuu ahay ninkii lawga kaa guba xagashaa laga gubaaya aan kula dhex dirno dadkiisi oon cid walba gacanta u fidinno waana kaga takhallusno olready wa kaa baraleelkee meeshaa yaalla shilalka yaalla maydkaad kor tubantiin iska daayo maydkaad tigreegaad kor tubantiin halkaa ka qaada soomaaliyeed su-aasheedana naga daayo saynu wuxuu qabsan lahayne dhulkeenii burburay cid hadda ina dhibi kartaa ma jirte marka askartaa laga reebe saynu dhulkeenii muxuaha u kaban lahayn ee dadkeenni isugu urursan lahayn ee colaadda laynoo abuuray aynu wanaag ugu bedeli lahayn dadkan dulmana maqan iyo dalkan maqanna aynu u raadsan lahayn
waa hagaag waa yahay kusca maxamed shiide dardaaranka insha allah bismillahi raxmaan raxiim waa kala laba ruuxu inuu siyaasi yahay iyo inuu actifisti yahay oo uu arrin qadiyada uu hadlahayo horta waxyaalo badan oo siyaasadda ka baxsan si soomaalinimo ayaanu idinku waranaa amaanu wax idinku sheegnaa waxaana laga yaabaa marka aanu dadkiiniya waxu sheega leenahay inaanu wax qarinayno iyo inaan waxyar leexleexinayno inay dadka qaarkood ay u maleeyaan runtii soomaalidu maanta janis bay haysataa janiskaasna waxa weeyaan etoobiya ka mashquulsan waxaa la yidhi nebi suleyman calayhisalaam jimanka iyo rooxaamaha iyo shimbiraha iyo waxaasoo dhan buu adeegsan jiray oo ilaahay u duleeyey oo ilaahay uu u jilciyey kursiga inta uu ku fadhiyo xafiiskiisa ninna shaqada ma uusan kasoo laaban jirin marka uu isagu rawaxo ee gurigiisa u rawaxo ayay iyaguna shaqada kasoo rawixi jireen ilaahay wuxuu qadaray nebi suleyman isaga oo kursigii ku fadhiya inay naftu ka baxdo marka mar alla markay soo laabtaan bay arka isagoo kursigii ku fadhiya saadib bay u yaacaan habeen iyo maalin twenty four hour hall the week then hall the month wa way shaqaynayaanun ninkii gurigii kuma noqonayo de waaba nin dhintay xayd kaga noqon horta soomaalidu maanta waa noocii etoobiya oo rafaadsan oo balanbalsan waxaan idinku dhaaran generaalka gabre la yidhaahdo maanta waa un baa un loo soo diray xaggan soomaaliya markii farmaajadii wax la dooranhayay waa kii soomaaliya xaggeeda laga caydiyey nin soomaali ahoo la yidhaahdo maxbuub oo secretary u ah igad yuu haddana yidhi la taliya aan kuu noqdo kaasna sha wuxuu islahaa etoobiya beresharkeeduu ka baqahayay wuu iska ogolaaday igad iyo soomaaliya iyo kismaayo iyo garowi iyo xamar iyo meelaha unbuu gabri hadda ka shaqaysaa iyo nairobi dowladda etoobiya waa horaaba ugu dambeysay shaqa waa waa dad noocaasaha soomaaliya macnaha etoobiya oo dhimatay sidii nebi suleyman oo kaleeto unbaa weli etoobiya etoobiya etoobiya etoobiya waa dhexdeed ahayd baa waxaan daawaday khartoum la saaray laleeyahay etoobiya naxash saaran oo qolan ay leedahay warkan war wana dhinteen aan iskaga tagno qolan ay leeyihiin war maya kuwanun baa wax inoo qaban kareen bal intay kasoo duulsanhayaan kasoo bal intay ka bogsanhayaan aan sugno marka haddii ayna sidaa ahayn etoobiya tii idin dulaysay weeye soomaaliya janis baad haysataan differenceskiina binu aadam aan differences lahayn ma jirto waa kanaad aragtaan hadda dawladdan aan joogno ee maraykanka ninka madaxweynaha ka ah waxa lagu hayo iyo dacwadaha ku socday iyo buugta laga qorahayo iyo sida laysu dabagelahayo haddana saasay tahay waxaas waa un loo kaale maraykannimadooda way ilaashanayaan soomaalinimadiina ilaashada duulaan baa laydinku yahay etoobiya hadda way badaashay waxaa bedashayba imaaraad qolyo kalaaba soo socda geeska africa waa istraatiiji adduunyadana waa bartankiisii waana meelaha adduunyada laysaga goosho Eh, shidaalle iyo macdano kalena way ku jiraanna waa laleeyahay soomaaliyay waa tiro yar tihiin waddankan ballaadhan iyo istraatiijiyadan qiimiga leh uma qalantaan oo in laydinka qaato inaad eh, inaad inaad inaad ku habboon tihiin baa la istusay condolisa rice bay ahayd midii lahayd intaas oo xeeba inay soomaaliya haysato etoobiya oo intaas oo milyan ana reer ma aha bay tidhi marka cadaaladdu fresher bay ha marka waa waa laydin tartamayaa waa laydin hunguriyeynayaa istraatiijiyadaasaa laydin quuri la'yahay waa laydin kala gadahayaa soomaalidu inay hunguriyaan tahay baa la arkay oo dadkeedii macnaha lahaa oo ay ay dhammaadeen ama waddankii ay ka dhexeen inaad difruut samaysaan oo aad difri constitution u samaysaan oo dib isugu soo noqotaan idinkaa laydinka baahan yahay guud ahaan haddaad soomaali tihiin annagu haddaanu nahay reer ogaadeen iyo waxaanu idinka baahan nahay inaad gacan nagu siisaan barabagandada soomaalida waxay tidhahdaa qosol hiilimaad leh haddayban saaxiibadii su-aalaha i weydiinahay aan mid ka saxaahayey xataa magac bixinta ilaahay baan idinku dhaariyey soomaalida etoobiya naloo bixiyey markaasay soomaalidii wada liqday kiniinigaas war goormaan etoobiya noqday waaba ka dirinaya haddaan etoobiya ogolahay oo magacaaba haddaan ogolahay maanaaba direeri lahaaba maanaaba diidi lahaaba waxa weeyaan kuwaa xataa aan hadda allayrka la nahay inaanu inaan idhaahno ethoobiyan baan nahay waan diidnaa aada uma ogolin war meeshan adisaba laga xukumo aynu aynu waxu wada samayno waxaanu isugu nimaadnaa amxaare iyo oromi iyo ogaadeni saas saasaan isugu nimaadnaa oonu ku wada hadallaa oon ku oo aanu wax isugu sheegnaa marka soomaaliyay annagana noo gargaara idinkuna isu gargaara taas macnaheedu waxaan weeye inaad differenceskiina hoos u dhigtaan hadday markaan golahan soo gelahayay waxaa aada looga hadlahayay tukarad iyo dagaal meeshaa ka dhacay soomaalidu daal horeba geela way kala dhici jirtay oo way islayn jirtay oo way isu gabi jirtay intaa ka badanna noqon mayso dadka meesha wada jooga ee dirirahayana xaqiiqadu somalilandina ma aha puntlandina ma aha qoys dhubahantaama baa meeshaa ku dirirahaya murtidu waa un intaas haddaan sidaa loo arag oo aan la odhanin ilaahu kala qabooji iyaga unbaa qaarba dhinac jiraa mararka qaarkood oo aan oo oo aan waxa ka weyn ee sare aan la fiirinin oo deedna tuuladii tuka raqeed uun laga dhigo dee sidii sarayeefadii dagaalkii adduunka labaad uu ka dhacay oo maanta oo dhan lagu xiiqo waxa weeyaan macnahaagiibaa hoos u dhacahaya waxa korena ma arkaysid adun baana isku maqnaanaya soomaali sharafteeda iyo dadnimadeedu waxay ku jirtaa inay midnimadeeda iyo soomaalinimadeeda ay ka hadasho dulligeeduna wuxuu ku jiraa inay qabaa'il iyo magaalooyin darisa ay tartansiiso taas inaad wada garanaysaan baa laga yaabaa waad iga aqoon badan tihiin waad iga afmi afminshaarsan tihiin ood iga hadli og tihiin markaan afminshaar leeyahay fasaxadan ka hadlahayaa kama hadlahay si cayda ahayd marka si bositifa dadkiina iyo qarannimadiina u ilaashada waxaan idiin sheegayaa dadka soomaalidii waa dadka marka ay isu soo hoydaan ama ay meel qariiba isugu yimaadaan yaa tahay isuma yidhahdaan marka hore waxbay isa siiyaan adduunyada adduunyada kale kama dhacdo marka hore waxbay isa siin markuu ninku nafiso ayuu ku dhihi wax reer hebena meelaha ma joogo muxuu ku faliba noolaabay waa iska bidaay reer muxuuba ku faliba marka hore marka hore u baahan yahay ku odhan mahayo reer hebel meelaha ma joogaa dadka saa isu ogol saa isu yaqaana saa isu gargaara ayaa haddana dhulkoodii iyo hantidoodii cadow u loogahaya oo ninba intuu dhinaca ka soo wareegu dhihi etoobiya waa walaalahano hadde waa sax etoobiya hadday walaalaha haddaad haddaad haddaad dalkaagii siinayso walaalaha kuu noqoto adigu waad ka tegaysaan soomaali haddaad tihiin dantiinu waxay ku jirtaa soomaalinimo haddaad hoos uga dhacdaan soomaalinimada dandaraa ku jirta ducfi baa ku jira burbur baa ku jira waa xaqiiqa nin aan qabiil ka dhalanin ma jiro waa xaqiiqa qabiil qabiil waa uu kaa adag yahay oo gacan baan u taagay aaminsanna ma jiro marka waa maalin unbaa mid laga babsan deedna berina ka kale unbaa ka kale intii intii in la ku dhufani waa saas un wixii xoogaaga un baan isku dhammaan cadowgaagii un baan isu bayliysay soomaali maanta adduunyadu meesha ay marayso iyo qabyaaladda ay ku jirtaay isma laha balansid isuma aha kukuyo iyo kalanjiin iyo kamba iyo kuwo kale oo magacyadooda aad taqaanaan ay iyo weli iyo weliba qaar soomaaliya oo lagu daray baa dawlad kenya la yidhahda maanta wada haysa ilaahay baan idinku dhaariyay idinkoo isku luqada oo isku dhaqan oo isku diina oo iswada dhalay oo iswada geya ayaa dawladdiinii wax idin gumaystaa ma jirtaane yaad cunteen ood rifteen ood ood ood ood diirateen kuwa kuwiina saa isu gela hayaanu annaguna raje ka sugaynaa oon isleenahay alla may baaking idin siiyaan damiiryeesha ilaahay ka baqa ubadkiinana u tura damiiryeesha ilaahay ka baqa ubadkiinana u tura idinku haddaydan xataa aad sii gagaboobaysaan carruurtiina wuxuun dhaxala uga taga weli soomaaliya waa dal xora weli soomaaliya u n tana way ku jirtaa waxay ku jirtaa o o a u da iyo jaamacadda carabta waa dal cid guma cid official u gumaystana ma jirto laakiin psychology kali baa laydin gumaysanayaa waxaana laydinku waxaana laydinku soo wadaa inaad noqotaan failed state deedna la yidhaahdo cidun wasaayaha loogu dhiibo oo cidun laydin dhiibo waddankii jamhuuriyadda soomaaliya la odhan jiray ayaa ayaa ayaa xeebihiisii iyo dekedihiisii mid la gatay iyo mid la jireeyey iyo mid lagu sii socdo ah etoobiya waxay leedahay hadda ka horna waan idiin sheegay ciidamada badda ee saddexaad ee africa ay leedahay mala laha wax bada xaggey joogaan maraakiibteeda iyo ciidamadeeda baddu haddaaban idiin sheegi berbere iyo inta u dhaxaysa hobyay joogaan xataa xagga muqdisho ma soo gaadhaan marka da da dad la sahansaday baa tihiin oo lagu sii guurahayo oo maalinba botom laga bixinayo iyagana idinkoo isu mashquulsan tihiin intaan baan idin odhan lahaa walaaltinimaan idin leeyahay waan ka danqanayaa soomaali baanahay waxbaan ku bartay waan ku koray waan ka shaqeeyey waan ku noolaa laygama laha saan baan u arkaa leanna haddaan wax ku bartay oon ka shaqeeyey oon aidigiisii aan aan aan haysay waxa kii la odhan jiray muxuu ahaa la odhan jiray kaarkii shaqaalaha iyo kaarkii dhalashada iyo wax walba aan haysto soomaali waaba
تيسر من الشيبيا
تيسر من الشيبيا تم الإباهي waxaan ahaa waxaan ahaa maamulaha waxbarashada degmada jini baan soo maray iyada oo aan washada oo oo aan washada mareeray jirin oo kuwan hadda oo oo kuwan hadda kismaayo isku haystaay ayna joogin midkoodna yaanoo dhalinyarahan kan haddaynu xoreyn yaan waa yaan waama night yaan waama night club yaan tegi jiray marka adeerayaalo haddaynu wadanka kan xoreynana inaynaa ka lahayn u sheeg bal nimanka
maya waan ka leenahayo dhibkuna naga daayaan waan ka leenahayo been been beenu sheegi mahaye kuwa kuwa degan unba kuwa degan unbaa le ku- ka- kaan deganayn markaan la midowno unba wax ku yeelan marka waddankaas soomaaliyeed idinka ayaa ehel ugu xiga oo dawlada oo xor ah marka ilaahay inaad dawlad tihiin ood xor tihiin ilaahay haydin tuso colaadaha lookaalkaana lookaalnimadeeda ku daaya wuxuu hadduu lookaal yahay wuu iska xalismi ha ka dhigina inta uu dhan yahay waxba ha ku darina intaasaan idin odhan lahaa ilaahay ha idin barakeeyo ilaahay cadowgiina ha idinka qabto ilaahay midnimo ha idin siiyo ducaysta ilaahay tala saarta ninkii ilaahay tala saarta ilaahay wuu ku filan yahay ilaahay wuxuu leeyahay waman nasru ilaa min cindi illah ilaahay haddaad u noqotaan oo ilaahay tala saarataan waan hubaa inaad guulaysanaysaan haddaad gaalo tara saarataan iyo etoobiyana waan hubaa inaad lumaysaan taan baa meesha ku jirta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu